إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا دقستيال قضبدا ورك إذاعة إسلامك هي الفرقان dagaal khasaaro geestay ay ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen barkantarool oo ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe madaafiiciya dagaal toos ah ayaa xalay lagu qaaday ciidamada burundi ee ku sugan magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo ku ekeeyey ciidamada jabuuti ee ku sugan jalalaqsi iyo askarta dowladda federaalka ee ku sugan magaalada bulamareer dagaal u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa shisheeye ayaa xalay ka dhacay deegaanka xaaji cali ee gobolka shabeelle sarkaal horey uga tirsanaa dowladda federaalk ayaa waxa uu sheegay inuu la hadlay ciidamada soomaalida ah ee elatariya doonayso kuwaasoo dagaalada ethoobiya ka socda laga qaybgelinayo faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa duufaano saacadihii lasoo dhaafay ku dhuftay xaafado ka tirsan magaalada wajeer oo ka mid a dhulka soomaaliyeed ee n f d ehelada gabar dhowaan kufsi wadareed loogu geystay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ayaa dalbanaya in gabadhoodu ay hesho cadaalad ganacsatada ku nool magaalada wajeer ayaa sheegay in saameyn ay ku yeelatay hoos u dhac ballaaran oo ku yimid ee qiimaha la iibiyo caanaha askari ka soo goostay dowladda federaalk ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kaasoo lagu soo bandhigay magaalada ceelbuur kulan ballaaran ayaa dhex maray mid ka mida beelaha soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka islaamiga ah ee hiiraan kaasoo laga soo saaray bayaan ay ku heshiiyeen labada dhinac idaacadda alfurqaan ayaa baahisay qaybta sideedaad waraysiyo muuqaalo taxana ah oo ay la yeelatay ergadii soo xushay xildhibaanada dowladda federaalka ee isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeenna ugu doorka ronaa haatanna ku soo dhowaada warkii oo fidsan dagaal khasaare geestay ay ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen barkantarool oo ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada balcad madaafiiciya dagaal toos ah ayaa xalay lagu qaaday ciidamada burundi ee ku sugan magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe warkaas iyo warar kale oo ku saabsan weeraro lagu qaaday jabuutiyaanka iyo ciidamada burundi waxaa ka waramaya wariyaheenna maxamed daahir calasow dagaalo lagu qaaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ayaa xalay ka dhacay qaybo ka mid ah gobolada hiiraan shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe weeraro saf ballaaran ah ayaa lagu qaaday ciidamada shisheeye iyo askarta dowladda federaalka ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe duqayn iyo dagaal toos ah ayaa lagu ekeeyey saldhig ciidamada burundi ay ku leeyihiin magaalada jowhar saqdhex xalay ayay mujaahidiinta al-shabaab madaafiic ku garaaceen saldhiggaasi kadibna waxaa xigay dagaal xoog leh oo dhex maray ciidamada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta burundi ee ku go'doonsan qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe sidoo kale askarta burundi ee ku sugan deegaanka xaaji cali ayaa iyaguna la kulmay weerar toos ah oo kaga yimid ciidamada shabaabulmujaahidiin isla xalay degmada balcad waxaa ka dhacay dagaal lagu qaaday kontarool ay ku sugnaayeen askarta soomaalida waxaana laga dilay hal askari iyadoo ciidanka shabaabulmujaahidiin ah ay dagaalkaasi ku furteen qoriyo booshkiisa marka laga yimaado shabeellaha dhexe meelaha xalay weerada ay ka dhaceen waxaa ka mid ah gobolada hiiraan iyo shabeellaha hoose fadhiisin askarta dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada buulamareer ayaa la kulmay dagaal xoog leh sidoo kale magaalada jaallaqsi waxaa lagu weeraray ciidamada jabuuti lamana helin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay dagaalada xalay ka dhacay goboladaasi shalay ayay ahayd markii weeraro kala duwan oo ka dhacay shabeellaha hoose lagu dilay askar ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye afar askari oo taliyo hurin uu ku jiray ayaa laga dilay shisheeyaha halka askarta dowladdana lix askari looga dilay qamiin shalay ka dhacay inta u dhexaysa janaale iyo buufow ciidamada oo lugeynaya ayaa si lama filaan ah ugu dhacay kamiinka waxaana kaga dhaawacmay askar badan meel u dhow deegaanka buufow ee shabeellaha hoose shalay waxaa qarax lagula beegsaday laba askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda askarta ayaa la socotay mooto waxaana haleelay qaraxa halkaas ayayna iyaga iyo mootadoodii ku gubteen sida ay inoo xaqiijiyeen ilo wareedyo mas-uul ah dhinaca kale shalay waddada isku xirta degmooyinka afgooye iyo wallaweyn waxaa ka dhacay laba kamiin oo loo dhigay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kamiinka koobaad waxaa ku dhintay afar askari toddoba kalena waa ay ku dhaawacmeen kamiinka labaad ayaa waxaa ku dhacay ciidamo ka tirsan militariga dowladda waxaana kaga dhintay sagaal askari dhaawacuna waa shan ciidamada al-shabaab ayaa kamiinka dambe ku furtay afar qori oo edkee ah laba qori oo bkm ah hal qori oo r b g ah iyo hal mooto ciidamada xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa sii laba jibaaray dagaalada ka dhanka ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda xilli dowladda federaalka ay ku jirto wakhti kala guur ah sarkaal horey uga tirsanaa dowladda federaalka ayaa sheegay inuu la hadlay ciidamada soomaalida ah ee ku le-anaya dagaalka ka socda dalka ethoobiya faahfaahinta warkaas waa kan cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali cabdisalaam yuusuf guuleed oo horey u ahaa taliyo xigeenka sirdoonka dowladda federaalka ah ayaa waxa uu sheegayaa inuu la hadlay qaar ka mid a ciidamada soomaalida ee laga dagaalgeliyey dalka etoobiya waxa uu sheegay inay u sheegeen in dowladda eritereya ay addoonsanayso lana geliyey dagaalka gudaha etoobiya ka socda wuxuu sheegay askartaasi inaanay marnaba xorriyad haysan waxay ahaayeen dhallinyaro loo sheegay in waxbarasho loogu qaadayo waddanka qatar laakiinse eritereya la geeyey oo tababar ciidan lagu siiyey cabdisalaam oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in ciidamada eritereyaanku ay laayeen qaar ka mid ah ciidamada soomaalida ee waddankooda la geeyey asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in sababta fashilka amni ku keenaysa dowladda federaalka ay tahay in ciidamada jooga muqdisho iyo meelaha lamidka ahi ay arkayaan askarta laga iibsaday shisheeyaha taasina ay askarta gudaha joogta qalbigooda waxu dhibayso xogta aan hadda ka horbaxshay ay ahayd in eritrea dagaalkeeda ciidamada eriteryaanku inay geliyeen wiilashii soomaliya dagaalka ku tagay lagu laayay tiro badan kuwaan anigu la hadlo maalmihii lasoo dhafo aan baarisaan sameynayay eriterea kala hadlay waxay ii sheegeen inay addoonsi ku jiraan oo la addoonsado in la laayo qaarkood eriteryaanku laayeen qaarkood dhaawac yihiin waxay kutusaysaa inaysan dawladdaanu dan dad ka lahayn askariga ay ku dagaalamaysane waxaa lamid huu fiirinayaa midka asagoo jiisa oo dhibaataysan laga gaday literally waxaan ku leeyahay waa laga gatay sold out eritrea laga gaday dowladda soomaliya maanta la xukuntana waa taasaa mas-uuliyadeeda horey ayaa loo shaaciyey in waddanka etoobiya oo dagaalo ay ka socdaan lagu laayay askar badan oo soomaali ah kuwaasoo dhanka eritereya laga soo dagaalgeliyey askartaasi ayaa waxay ku safahayeen ciidamo eritereyana oo la shaqaynayay maamulka etoobiya ka arrimaya ee abiy axmed uu hogaamiyo waxay la dagaalameen ciidamada tigreega oo laayay waalidiin aad u fara badan ayaa waxa ay soo istaageen telefishinada magaalada muqdisho iyo weliba meelo kale oo dalka ka tirsan waxayna ahaayeen kuwo ilmaynaya dowladda federaalkana ka dalbanaya in wiilashoodii ay meel ku sheegaan laakiinse dowladda federaalka ayaa ku jeesteestay waalidiintaasi ilmaynaya oo qaarkood sokor iyo dhiikar qabaan waalidiinta ayay ku tilmaantay kuwa dana siyaasadeed leh madaxda dowladda federaalka ayaa waxay u daacad yihiin dowladda etoobiya gaar ahaana ra-iisul wasaare abiy axmed taas ayaana keentay in ciidamo soomaali ah la geeyo gudaha etoobiya si ay uga dagaalamaan faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa duufaano saacadii lasoo dhaafay ku dhuftay xaafado ka tirsan magaalada wajeer warkaas iyo war kale oo ku saabsan hoos u dhac ku yimid ee qiimaha la iibiyo caanaha ee magaalada wajeer waxaa ka warbixinaya waryaheena haashim cabdinaasir wararka ka imaanaya magaalada wajeer oo ka mid a dhulka soomaaliyeed ee ay gumaysato dowladda kenya ayaa sheegaya in uu hoosu dhac ku yimid qiimaha la kala iibsado caanaha iyadoo sidoo kale maalmo ka hor ay magaaladaasi ku dhufteen duufaano xooggan qaar ka mid ah haweenka iibiya caanaha ayaa sheegaya in uu hoosu dhac ku yimid qiimaha caanaha iyagoona tibaaxay inay arrinkaasi saameyn ku yeelatay ganacsiga suuqa haddaba waa kuwan ganacsatada iibiya caanaha oo la hadlay saxaafadda kuwaas oo ka warbixinaya saameynta ay ku yeelatay hoos u dhaca ku yimid qiimaha caanaha soqorci waxaan iibiya caano caanaan gadaa abaar waa dhacday isku guuraa dhacay ilaahaa mahadle abaarta dhexdeedaanba hadda ku fiicannoonba caano qabna caanaha waa yeellaan waa haysanaa wixid ilaahayna sii waa quudanaa abaar waa jirtaa reerka duurka abaaraa haysa itaa loo guuri itaa loo guuri itaa loo guuri caanaha becsharo ma qabaan hadda ma kala socdaan lacag ma jirto meeshaan oraxdaan caanaha ku ganacsadaa oon cunugan yar ku haystaa oo boosiya ay noogu imaadaan bikibiki aa noo keena lacag aan siinayni lacagta waa wayne caaniya diib iska yeelan maxaa lacagaa la siinaa wiilishi maya soo ma magaan waxa wax kala socdo waa la waay hadda sidoo kale duufaan xooggan ayaa saacadihii lasoo dhaafay ku dhufatay qaybo ka mid a magaalada wajeer taas oo geysatay waxyeelo kala duwan dadka magaalada ayaa sheegaya in duufaanta ay dumisay ilaa dhowr guri kuwaas oo ay degganaayeen qoysas danyar ah qaar ka mid a qoysaskii ee waxyeeladu ka soo gaartay duufaanta ayaana saxaafadda uga warbixiyey qaabkii ay wax u dhaceen iyagoona tilmaamay inay gebi ahaanba dumeen guryahoodii marka magaalada wajeer gaar ahaan makaroor aan ku sugunahay saaxanay anay ilmaha baraandhada aan horadnay duufaanaan soo gashay banaankaan istaagay baraandhadoo bubuugaysaan arkay baatiga ilmaha marka noqdana baatiga weynaayaa gariiri waxaa isku habsaday haddana dugiya ilmaha seexanayeen oo banaanka barsadi barsadii macal guriga waa isku kordumeen waa isku jajabeen hadda aniga ilmaha nabad ilaahay mahad u sugnaatay waa uun waa bad qabnaa laakiin alaabtii guriga dhan waa riqmeen caawa disroob imaada meel aan seexda ma laha wixii ilmaha caanadii u qoysanaya iyo waxaan u karsanaya kulli iyo alaabta kulli waa isku riqmeen banaankan joogaa magaceygan waa faadama bashaar axmed duufaan adeeley xaggiis ka imaaday ayaa imaaday markaan aqalkiina anoo maqan aqalkii soo dunsanaan ugu imaaday aan haystaa ilmo agoome eh xalay aqalki aan ku hoyday amar ilaahay ayaan saan u noqday markaan aqalka hadda bannaankan cawada ka jiifaa sidoo kale waxay farriin baaqa u direen dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ilaahay baa mahad u sugnaata ilaahan ka sugaynaa maarta gargaar waxaan gargaar ka codsanayaa muslimiinta meel ay joogaan reewajeer markaan intii isoo saacideyn karto laa ilaaha ilallaahu dhahda inay isoo saacidaysa ayaan rabaa wixii un qaraabanimo looga saacidayn kara iyo intaad warka gaarsiin kartiin gaarsiiya oo dadkan hala soo gaaro hala soo kaalmay ilaahayaa kaalmo xaggiisa jirta magaalada wajeer waxaa ku nool kumanaan qoys oo masaakiin ah kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan kala kulmaya ciidamada gumaysiga kenya iyo maamulka kenyaatugu ka dhiseen dhulka soomaaliyeed ee n f d ehelada gabar dhowaan kufsi wadareed lagu geystay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ayaa dalbanaya in gabadhoodu ay hesho cadaalad tafaasiisha warkaas waa kan maxamed ciise odayaashan oo ku dhaqan magaalada wardheer oo ka mid ah dhulka ay xabashadu gumaysato ayaa dalbaday in cadaalad loo helo gabar yar oo kufsi wadareed loo geystay waxa ay sheegeen odayaasha qoyska gabadha in ay aada ugu xun yihiin kufsiga loo geystay gabadhooda yar iyagoona sheegay in kufsi wadareedkan uu yahay mid ku cusub deegaankooda waa ciddii dhibaatada ku dhacday baanun dhacdadii dhacday ee foosha xumayd ee ka dhacday meeshan marka u horraysa waxaanu aad iyo aad uga xunnahay gabadhayadii ardayadda ahayd ee afariy toban jirka ahayd falkii lagu fuliyey marka hore aad baan uga xunnahay annagoo ka xun caddaynayna sidii loogu soo qabtay wanaaggeedii iyo sharafteedii in haddana gabadhaa yar mustaqbalkeedii la lumiyey ay hesho xukun cadaali ah waa arrin inagu cusub in ay arrintaasi kufsiwaradeerka ah oo ilaa toddoba nin gaadha hadda ka hor waddankeenna kama dhicin hawshaa maanta dhacday een degaankeena iyo dalkeenna midna lagu arko ee kufsiwaradeeradka ah si xaq ah oo degdeg leh in arrintaa loo fuliyo oo waajibkooda la mariyo sida kuwana ugu daba qaataan kuwo kalena ay noogu soo noqonin sidaasaanu codsanaynaa sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha oo warbaahinta la hadlay ayaa codsaday in cadaaladda la waafajiyo dadkii ka dambeeyey kufsiga gabadha waxaan nahay nimankaa uu kuu sheegay suldaanku uu sheegay adeerkii baan ahay gabadha falka loo geystayna awowgeed baan ahay sidaas markay tahay waxaan doonaynaa sidaa uu sheegay suldaanku waan ku raacsanahay waan ku ayidsanahay halwadareedkaana geystay ee kufsiga ah een hadda ka hor deegaanka iyo dalka aan ka dhicin sidii loo xakamayn lahaa ee gabadhaa yarta ah ee mustaqbalkeedii laga dilay xaqeeda loo marin lahaa ee deg deg weliba loogu qaban lahaa taas baan codsanaynaa dhowaan ayay ahayd markii kufsi wadareed loogu geystay magaalada wardheer oo ka mid ah dhulka ay xooga ku haysata etoobiya gabar jirta afariy toban sano iyadoona la sheegay in kufsigaas ay u geysteen toddoba ruux oo rag ah askari ka soo goostay dowladda federaalka ayaa isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud kaasoo lagu soo bandhigay magaalada ceelbuur faahfaahinta warkaas waa kan maxamed muuday axmed abu muslim askarigan oo muddo dheer ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ayaa saacdihii lasoo dhaafay waxaa lagu soo bandhigay magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud askarigan ayaa waxaa lagu magacaabaa axmed nuur xasan maxamed waxaana uu ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka isaga oona ku dhaawacmay dagaal uu horay ula galay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xilli ay duulaan ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga ah waxa uu ka sheekaynayaa qaabkii uu ugu biiray askarta dowladda federaalka ee shisheeye kalkaalka ah isaga oona sharax isagoona sharaxaya dhibaatooyinka uu kala kulmay muddadii uu ka tirsanaa axmed nuur xasan maxamed way magacaygu waxaan ka mid ahay xilli koob iyo toban sano laga joogo rag dhallinyaro ah oo lagu soo qalday dagaalkii mujaahidiinta xarakada al-shabaab xilligaas warxoolo mee layidhaah ayaan ka soo galay dagaalka waanaan ku dhaawacmay waxaan ka dhaawacmay labada lugood waxaan uga soo tegey waxaan arkay rag ciidanka ka mid ah oon isla meel joogno oo gulahaas la seexanayno oo khamriga cabaya salaadan aan dukanayn ilahayna aan ka cabsanayn saas alaa adligeed ayaa waxaan uga baqay ama meeshaan cara alla ku dhacdaa kuulan dhacdaa oo la jooga intaas darteed ayaan usoo tegey hadda maanta alxamdulilah waxaan u imid mujaahidiinta al-shabaab si wanaagsan iisoo dhoweeyey cana furan kalsooni leh si aad u wanaagsan iisoo dhoweeyey sidoo kale waxa uu fariin u diray ciidamada dowladda federaalka ee caratuurka u ah shisheeyaha isaga oona ugu baaqay in ay isku soo dhiibaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab markaas waxaan ugu baaqa ilaahay inay ka cabsadaan khamriga iyo waxa iyo macsida dhammaanteedna iska daayaan waxaan leeyahay waxa aad ku jirtiin oo ilaahay looga dheeraanayo kasoo laabta diintiina usoo laabta ilaahay doontana ka cabsada mujaahidiinta al-shabaab soo dhiibay firxadka ciidamada dowladda federaalka ayaa toddobaadyadani si aad ah u soo gaarayay deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah halkaasi oo si wanaagsan loogu soo dhoweeyo kulan ballaaran ayaa dhex maray mid ka mida beelaha soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka islaamiga ah ee hiiraan kaasoo laga soo saaray bayaan ay ku heshiiyeen labada dhinac warbixinta warkaas waa kan mar kale cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali kulan gebagabo oo ahaa dowro loo qabtay odayaasha beesha jajeele oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka hiiraan ayaa waxaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka kooban bayaanka ayaa waxaa ku xusnaa qodobo ay ku heshiiyeen walaayada islaamiga ee hiiraan oo wakiilka ah xarakada shabaabul mujaahidiin iyo beesha jajeele mid ka mid a ka qaybgalayaasha dowrada oo ka dhashay beesha jajeele ayaa wuxuu akhriyey qodobada bayaanka kow beeshu waxay qaalatay xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka sidoo kale waxay qaateen in si rasmi ah ay beeshu kaga dara'a qaadato gaalada asalka ah iyo murtadiinta iyo weliba doorashooyinkooda gaalnimada ah wax kaalmo aan loo muujinin saddex sidoo kale in laga digtoonaado dhagaraha ay hay-adaha gaalada iyo sandareertooda beenta ah beeshu waxa ay qaadatay in diinta alla ay gaarsiiyaan dadka u baahan ee beesha ka dhashay isla markaana odayaasha dhaqanka qayb ka qaataan ee in culummadu cidda ka dhalatay loo diyaariyo in ay dadka gaarsiiyaan diinta alleh qodobada sidoo kale waxaa ku xusnayd in beeshu jihaadka ay ka qayb qaadato iyo inay soo dhammaystirto afar iyo toban arday oo ka dhiman maxad loogu talagalay in ardayda beesha wax lagu baro qaar ka mid odayaasha beesha oo munaasabadda ka hadlay waxay sheegeen intii dowladdu socotay in qalbigooda daxasha laga mayray weliga walaayad islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo munaasabadda dadkii ka qayb galay ka mid ahaa ayaa aakhirkii hadlay waxaanuu sheegay in loo baahan yahay in diinta islaamka la ilaashado waxa marka aan naftaydii tiinaba leeyahay oo dardaarankaygii iyo tawsiyadayda ugu qiimaha badan waxaa weeye inaan wada dhowranno diinteenna islaamka hawadeenna inaanna raacin wax qabyaalad ku dhisan diinteenna inaysan naga saarin wax ku dhisan hunguri adduunyadoon diinteenna inaysan naga saarin wax ay cabsi keentay diinteenna inaysan naga saarin wax ay farxad iyo jacayl kala keeneen diinteenna naga saarin diinteenna waa ra-iisulmaalkeenna qodobkaas waa qodobkii shirka maxwarkiisa ah ama kulankeenna dad yahow muslimiinta ah oo ikhyaarta ah oo dhaqanka ah oo hoggaanka ummadeed ah kutubkeenna qur'aanka iyo sunnadeenna nabiga calayhi salaatu wasalaam aan ku dhegno nabigeenna saxaabadiisa markuu u dardaarmayey wuxuu yidhi calaykum bisunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد أو كما قال عليه الصلاة والسلام دينتنا أن حكسنه هي ذا النور شرف والله نيسان شرف كالجري قف كمال وحكا كحرة والله نيسان هيرين asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in muhiima ay tahay in beeshu ay oofiso ballankii ay gashay wixii aan ku heshiinay oo adinka aad gacantiinna ku qorateen oo carabkiinna aad ka tidhaahdeen ilaahay subxaanahu watacaala baan ula qasdaynaaye dan kale kama lihine fuliya wa awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uulan baa ilahay leeyahy subxaanahu watacaala qofka karaamada leho sharafta leh waa qofka ballanoofinta leh walaayaadka islaamiga ah waxaa ka dhaca dowlaad loo qabto odayaasha beelaha iyadoo xarakada shabaab almujaahidiin ay dhanka kale heshiisya la gasho beelaha heshiisyadaasi oo la xiriira in shareecada islaamka la isku xukumo iyo in si wadajira looga hortago shisheeyaha dalka ku soo duulay iyo ciddii kaalinaysa in beeluhu ay furtaan macaahid islaami ah oo ardaydooda wax lagu barayo in beelu weliba ay ka nabad galaan beelaha kale ay wadwadaagga amaba deriska yihiin iyo in odayaasha beeshu ay xalliyaan arrimaha beesha dhexdeeda ah islamarkaana ay isu calool fayoobato iyo qodobo kale halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntiina idaacadda alfurqaan ayaa baahisay qaybta sideedaad waraysiya muuqaalo taxana ah oo ay la yeelatay ergadii soo xulay xildhibaanada dowladda federaalka ee isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab بسم الله الرحمن الرحيم
war hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hoye ka fogaada federaalku waa foolxumi iyo cebe fahmi weysay soomaaliyey filinka gala qaybta sideedaad waraysiyada muuqaalada taxana ah ee alfurqaan ka soo saartay ergadii ka qayb gashay doorashooyinka xildhibaanada dowladda federaalka ee isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa habeenkii xalay lagu soo qaatay maxamed maxamuud cabdi oo ka tirsanaa ergadii ka socotay maamulka jubbaland kaasoo u codeeyay xildhibaan aan ku guulaysan doorashada xildhibaanada dowladda federaalka inaan shirki galay oo dambaabay baan garwaaqsaday allah iga dhaafe ayuu yidhi maxamed maxamuud cabdi oo ka tirsanaa ergadii maamulka jubbaland waxa uu si qoto dheer uga hadlay saameynta iyo dhibaatooyinka uu la kulmay intii uu ku sugnaa deegaanada ay maamulaan shisheeyaha iyo askarta soomaalida ah isagoona carabka ku ekeeyey in muddo laba sano ah uusan arkin reerkiisa ugu horeyn waxa uu ka waramayaa qaabkay u dhacday doorashada iyo sababaha uu galay isagoona ka qoomameeyey arrinkaasi
walaal magacayga waxaa la yidhaahdaa maxamed maxamuud cabdi waxaan ka yimid degmada luuq nin maxay ahaydeen maalin maalmaha ka mid ah barnaamijkan kula socoto oo qabiil ah barnaamijkan hadda xildhibaanada iyo baktiga lagu dooranayay nin un maalin lugta la galaan ahaa iska ganacsato caadi baan iska ahaa waa kaan waxaalkayga waa sidaa waa kaa daanay kugu reebtay ayaga daanay ugu reebtayoo haddee kolley wixii un dhacay waa dhacay laakiin waxaa weeye inaan shirki galay oo aan dambaabay ilaahay ha iga dhaafee baan garwaaqsaday waa sida qabiilkaaga yaan laga badinin xaqiiqada waxay in la sheegaa la rabaa mugta qabiilkaaga yaan laga badinin haddee qabiilkii waa u orday waana ku guuldaraystay oo meesha iyadeed ninkii aan marka iyada dabada ka waday ma uusan helin meesha iyada waa waayey daanadii iyadeed anay igu hartay oo marka waxaa weeye waxaa noqday marka nin arrinta iyadaheed aada ugu qowmameeya sidoo kale waxa uu ka sheekaynayaa saamaynta iyo walaaca uu dareemay doorashada kadib horta xaaladda ayadaa mid laga sheekayn kara maaha sababtoo ah aniga nin iska ganacsataan ahaa magaalooyinkaan iskaga gudbi jiray waa iskaga gudbi waay oo dhibbaan kala kulmay saamayn bay ku yeelatay noloshaydu tan kale haddee soomaaliya waa taqaanaa oo nin walba waxaa weye nin xayn meel geystay iyo nin hal meel ku darsaday iyo nin sac ku darsada way iska badantay sac iyo hal iyo hal iyo rib meeshay wax ka helayaanna magaalo maahee waa miyi saaka xoolahan aniga tabcaday oon aniga lahaa in kastaba ha dhammaadeene waa waxaana hadday isoo horumaraan labadaas sana aanan aqoonin waxa ku darsamay dhibaatada labaad oo saamayntii ugu yeelata marka waxaan u arkay in ay anigana noloshaydu khatar ku gashay maalkaygana uu ku burburiyo meesha iyadah ay ku lumayaan
ugu dambayn maxamed maxamuud cabdi ayaa fariin baaqa u diray odayaasha ku howlan doorashooyinka isagoona sheegay inuu soo ajiibay baaqa hogaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab anuu taabaan ajiibay mar haddii oo la cafiyey oo cafis baa laydinkugu baaqay layidhi waxaa nasiib u yeeshay dadka ugu horreeyey qofka ugu horreeya soo dhaqaaqa inaan ka mid noqdo dadka isagaha meel luuqlayiraan ka soo baxay waa isku aamini wayey nimanka ayagoo meesha joogo beledxaa waan ka soo wareegtay gadoondha waan ka soo dhacay ceelcaddaan sida iyada ku imid anigoo aanan cidna marka iyada ah ragga xarakada ka mid ah waan la xiriiray maogiye cid kaleo iga warhaysa aan la arag baan sidaa ceelcadda ku imid runtii waxay noqotay marka mid aan aad iyo aad ugu faraxsanahay aad iyo aad mid aan ugu faraxsanahay maasha allah maasha allah wax laisbarbar dhigi kara maaha waxaan leeyahay kitaabka ilaahay baa xaq ah waxaa xaqa ahaana in lagu adkaada ayaan aniga qabaa waxaan u sheegayaa dadka ayaga ah in ay waxay dooranaan ay tahay daaquud iyo wax la mid ah daaquud iyo wax la mid iyo wax gaalo u adeegay inay yihiin baan u sheegayaa dadka ayaga oka waxaan ugu baaqayaa inay iska daayaan oo ilaahay u shariig yeelin oo ay hawsha iyadaana gelin taxanaha waraysiyadan muuqaalada ah ayaan habeenadii lasoo dhaafay kusoo gudbinay qaar ka mida ergooyinkii isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo si weyn loogu soo dhoweeyey deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal waa nagaynta